halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa maalin axada oo bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ay tahay sagaal afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo bar aroornimo waxaa idinla socodsiin doona barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dad abaaro ay saameeyeen oo deegaanka soomaalida ethoobiya laga soo sheegaya inay ka barakaceen deegaanadoodii sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku qaadan doono doorka suugaanleyda iyo qoraayaasha ay ku yeelan karaan dibudhiska soomaaliya hal abuurka kow waxay uga qayb qaadan karaan marka hore waxa ay samaynayaan ee qoraal ah ama maansa ah inay noqoto wax tolmoon oo akhriya adduunba dadka horta badbaadinaya inta xumaanta laga fogaan karayo isku dirka qabaa'ilkana in laga fogaado
qodobadaasi warar kaleoo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin heynaa iyo ciyaarihiiba balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka wararka ka imaanaya magaalada gurceel ee bartamaha soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi dagaal uu maanta ka dhacay kaasoo u dhexeeya laba qaybood oo ka kala tirsan ciidamada dowladda soomaaliya dagaalkaasi ayaa dadka deegaanka ay u sheegeen idaacadda v o eda inuu u dhexeeyo booliiska degmada gurceel iyo ciidamada milatariga ee gorgor mid ka mida suxufiyiinta gobolka ayaa u sheegay v o eda in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay isku horimaadkaasi magaalada gurceel ayaa waxay kasoo kabanaysaa dagaalo qaraar oo bishii oktoobar ee sanadkan dhammaad asagu ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa ehlu sunna wal jamaace halkaasi ugu yaraan laba iyo labaatan qof oy ku jiraan toban caruura ayaa waxay ku geeriyootay magaalada buuroleyda ah ee loo dalxiis iyo tamla tago ee dalka bakistan ku taalo ee iyadu gooriya la yiraahdo kadib markii ay xayirmeen dadkaasi gudaha baabuurtii ay ku jireen xili habeen ah oo qabow daran iyo sidoo kaleeto baraf uu dhacayay dadka dhintay ayaa intooda badan u badan dad iyagu ku safraya baabuurtaasi kadibna waxaa xirmay oo jidadka ka gooyay barafka dadka dhintay waxaa ku jira sarkaal booliis oo islaamabaad asagu ka tirsanaa iyo sidoo kale toddoba kaleeto oo qoyskiisa ah sida uu u sheegay mid ka mida booliiska v o eda barafka ayaa waxaa la sheegay inuu gaaray hal mitir wax ka badan afar fiit dheerarka waxa uuna ka da-ay buuraleyda deegaanka lagu magacaabo muuri ee loo tamshilaha iyo dalxiiska taga jimcihii iyo sabtidii wuxuuna sabab u noqday in kumanaan dad ah oo baabuur saarnaa wadooyinka halkaasiya inay ku xayirmaan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi sheekh rashiid axmed barafka waxa uu ka mid ahaa waxa uu ka mid yahay xilliyada qaarkood mid si weyn uga da-o halkaasi waxaana xilligan la sheegay inuu ahaa mid qabow daran kusoo beegma iyadoo sidoo kaleetana dhulka aanan weli laga xaaqin laakiinse markii dambe ayaa waxaa la sheegay in dadka uu ka bixi waayay baabuurta qaarkood ay sababtay in halkaasi ay ku kormeedaan baabuurta ay saarnaayeen qabowga daran ee jiray ayaa waxa uu ka dhigay cabirka heerkulka mid aad uga hooseeya heerkii horey loo arki jiray kumanaan baabuurah ayaa jidgooyo uu ku noqday barafkaasi iyadoo sidoo kaleetana qabowga jira iyo barafka oo iskaashada awoodeed ay dadku ka bixi waayeen baabuurta weli wax ka badan kun baabuur ayaa ku xayirnaa xalayto deegaanadaasi barafka uu gooyey aan ku bilown eh waxaa noo soo socda maqli doontaan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka hase yeeshee qoysas badan oo xoolo dhaqata oo kasoo hayaamay abaaraha ka jira qeybo ka mida gobolada dowlad deegaanka soomaalida ayaa gaaray gobolka fafan iyo sidoo kaleeto city qoysaskan ayaa waxay sheegeen inay soo dhoweyn diiran ka heleen dadka deegaanka balse aysan wax kaalmo ah ka helin xukuumadda jigjiga warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata iyadoo ay sii xoogeysanayaan abaaraha ba-an ee markaasi ka jira dowladgaarka soomaalida ayaa waxaa marba marka ka dambaysa is soo taraya saameynta abaaraha hadday ahaan lahayd nolosha bulshada iyo xoolahooda haddaba dowladgaarka soomaalida oo ka kooban koo iyo toban gobol ayaa waxaa sagaal ka mid ah ay saameyn ballaaran ku yeelatay abaarta iyadoo hadda uun jiilaalkii la galay haddaba waxaa jira qaar ka mid ah shacabka deegaanka oo iyagu ka yimid gobollada ay saameynta ba-an ku yeelatay abaaraha iyagoo markaasi u soo hayaamay iyagiiyo xoolahoodaba gobollada faafan iyo city si ay markaasi xoolahooda halkaas uga helaan baad iyo biyo haddaba qaar ka mid ah shacabka xoolodhaqatada ah ee markaasi ka soo hayaamay qaar ka mid a gobollada ay saamaysay abaarta islamarkaana ku sugan gobollada faafan iyo city oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka abaaraha ka soo gaaray iyagoo sheegay in wixii xoolahooda uga soo hadhay ee ay markaasi la soo hayaameen islamarkaana ay halkan la yimaadeen ay haatan bilowdeen dhibaatooyin soo wajahaya xoolahooda kuwaasoo ah cimilada iyadoo ay sheegeen in goobaha qaar ay tageen maamulada iyo shacabkao iskaashanaya ay si fiican u soo dhoweeyeen maadaama ay ahaayeen dad soo hayaamay oo islamarkaa ay saamaysay abaar bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa nuur axmed sheekh cabdullaahi waxaan ka imid gobolka jarar ahaan degmada birqod waxaan ahaa dadkii xoolihii abaaraysnaa kaxeeyey loobaan kaxeeyey gaari baan saaray waxaan kaga dejiyey degmada harooreysa oon hadda ku sugnahay waxyaabihii aan halkaa kala kulannay deegaanka dadka joogay iyo maamulkiisuba waa dad aad iyo aad u dadaalaya oo aad u qiimo badan sababtoy tahay waxay noo fasaxeen cidanaa oo waddanka kama jirin sidii dhulkii aan ka nimid oo kale la iska daaqi jiray ma ma lahayn waxay noo fasaxeen dadka shacabkii dhulkoodii kayrka cawskii ugu yaalan reerihii bay nala dejiyeen oo meel bannaan oo la degi karaa ma jirto waa inaad reerka la gasha mooyeen cid waliba reerkii ay ku reertay baa dejiyo xeryahoodiiba yaa nala geliyey raashinkii iyo waxaysteen bay wax naga siiyeen oo waxay ku qanacsan yihiin reerkaa inta la degan inay macnaha qoysaqa intay u qaydiyaan ayna iyagu waxbaba karsanin bay macnaha dadaalay samaynayeen waddankaa markay iloodu waxay waxay cuni jirtaa cawsas kala gedisan bay cuni jirtay laakiin hadda waxay cunta ahaan cawsu u badan yahay taxan qabow oo xagga ayna ku qabi jirinna way jirtaa dowladda dhinaca dowladda hadda kama qaybsanyihiin maadaama taxan qabow ay jirto xooluhu daawo ay u baahan yihiin dhinaca xooluhu daaway u baahan yihiin oo la qabsashadii cimilada way iska adag tahay dhinaca dadku dad dhaxan yaqaana ma ahayn bustayaal iyo waxna mayna kusoo talagelin dee xagga dowladda dadka rajaalana hadda ma nihin walow meelo wax la geeyaha ay jiraan sida qadi bayax iyo anoo magacayga la yidhaahdo maxamed sheekh yuusuf aw cabdi waxaanu nahay dadkii soo doolay yacni mataqaanaa yimid meesha la yidhahda gobolka faafin baanu nimid haddii aanu nimidna waddanka yagii abaar baa naga soo kaxaysay dadkii aanu ka nimidna silic iyo rafaad iyo abaar naga soo tagnay annaguna gobolka faafin baan usoo qaxanay qixii lo' baanu keenay iyo aryo dadkii waxa weeye xoolihii cimiladii way la qabsan waayeen dhacantii bay la qabsan waayeen way daltaboodeen gayax baa ku dhacay iyo roob yaryar oo tiixa markaa waxaa weeye baan isula rafaadsannahay annaga iyo mataqaanaa xoolahaan wadanay waxa weeye annaguna kortantada eega dhibaatadaasaa nagu haysa marka waxaan odhan lahaa yani mataqaanaa dowlad deegaanka naga sharafta leh ama hay-adaha yani deeqda bixiya hanaga soo gaadhaan baan leenahay macnaha hanaga soo gaadhaan oo gurmay adag dhanka kale waxaa jira dad iyagu markaasi dhaliilo u soo jeedinaya xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ee sida markaasi ay uga jawaabayso abaaraha ka jira deegaanka haddaba madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo meel fagaaraha ka hadlay ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cidda keliya abaaraha ka jawaabaysa ay tahay xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida isagoo geesta kale madaxweynuhu sheegay in ay jiraan dad siyaasadeynaya abaaraha
roobla'aantaa jirta ceelasha laga cabayo iyo biyaha dhaaminaya iyo hawsha socota dawladdan baa wada badankeeda boqolkiiba sagaashan iyo shan qof ganacsado oo laba booyad intuu qaado soo sawira meel soo geliya marka laga tago biyaha la cabayo water sourceska la waxaynayo generatada kicinayo dadku waxay waraabayaan dawladdan baa wada cid kale ma wado waana wax la arki karo arrinta abaaraha waana ku kalsoonahay boqolkiiba boqol boqolkiiba laba boqol inaan ka jawaabayno arrinta abaaraha laakiin ka jawaabidda abaaruhu shan iyo toban sana ka shaqaynay anugu cilmi bay leedahay sida siyaasadda loo khalday baa ka jawaabidda abaaraha loo khalday oo loo khalday saas maaha nuglaanshahay sii badinaysaa oo dadka meelaha inta joogto waxudaxda kaalayo maxaa tiraa maaha looma bana waxyaalaha loo qayliya ka mid tahay waa khalad disaster reduction strategies iyo fikiro adduunka ka shaqeeyo la yaqaan baa jira waana bilownay waana ku kalsoonnahay qayladaas abaartu saddex bay ka socotaa mid way jirta abaartii oo dhib baa jirta dadkii xoolii baa ka dhimanaya dhibaataa jirta biyola'aan baa jira baadla'aan baa jirta jiilaan lagu iyo hawsha lagu jira waa in laga jawaabo goldoloolooyinka jawaabidda xaggeeda way jirtaa waa maamuladii iyo annagii iyo kulligeenno laga yaabo meelaha qaarkood wixii laga qaban laha in laga qaban ta saddexaad corruption iyo in haddana abaartan meel musuq laga samaysto oo ama maamul ha noqdo ama ganacsado ha noqdee masiibada ummadda kubdin laga taajirana way jirtaa hanqaltaag noocaasi biyo aan dhaamin daaweyn oo kanaan samayno sidaan yeelno malaayiin lagu qaata la rabo taasna way jirtaa been maaha madaxweyne mustafa ayaa dhanka kale sheegay in haatan ay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo goobaha ugu daran abaarta ee dowladdeegaanka soomaalida iyadoo uu sheegay in ay lacag amaah ah oo gaaraysa shan boqol oo milyan ay haatan ka codsadeen dowladda federaalka si wax looga qabto abaarta haddaba shan boqol oo milyan oo amaahan doonanay oo sanadka dambe miisaanada nalaga jaro andigoo meel dhiganay oon kaga jawaabi doona abaaraha hawsha abaaruhu marka waan ka jawaabayna waan ku kalsoonnahay qaababkii loo jawaabi lahaa iyo qaabdhismaadkeedii iyo dabagelkeediina waan bilownay hadda unbay xaaladeeda usii soo kululaanaysaa bisha january iyo february iyo march iyo horaanta abriil saddex bilood iyo dhowr iyo toban cisho ugu yaraan waa in si joogtaa hawshaas degmo degmo gobol gobol meelaha daranaya baan in sagaashan iyo saddex degmo midoo lacag la ysaga diro maaha meelahaan u baahan baa jira meelaha u baahan inta la cayimo in la tago weya oo laga jawaabo haddii dad gaajo u dhimanayo iyo macaluul iyo aydalacaan mas-uuliyaddii waan gabnay waxaan sheegayna waan ka gaabinay haddii aan badbaadino oo annaga iyo ilaahay isla kaashin iyo shacabkanagu aan ka gudbinana waan ka gudbinay waa intaa waxa meesha yaalla natiijadan baa laga ogaan doonaa maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
waa tahay gaata aad ayuu umahadsanyay markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya qadar maxamuud xareed oo nairobi joogo
sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad u soo badanayay dhallinyarada hal abuurka gaar ahaana kuwa hibada uu alle u siiyey dhanka qoraalka buugaagta iyo sidoo kale kuwa gabayada iyo maansooyinka soomaaliga sameeya haddaba dhallinyarada hal abuurayaasha soomaalida sidee ayay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska bulshada soomaalida oo soddonkii sanno ee lasoo dhaafay ku soo jiray burbur iyo dagaallo sokeeye muxuu yahay doorka dhallinyarada hal abuurayaasha ee dib u dhiska dalka waxaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay toddobaadkan marti igu yihiin maxamed deeq cabdi madar oo ah qoraa dhinaca afka soomaaliga iyo ismaaciil geelle gabeere oo isna sameeya hibada maansooyinka afka soomaaliga soo dhowaada marka hore waan dhownahay qadar aad baad u mahadsan tahay adiga ismaaciil waana salaamayaa waan dhowahay aadaan u mahadsantiin adinka iyo bahda v o a su-aasha u horeyso maxamed deeq ayaan siinayaa maxamed deeq sidee ayay hal abuurada soomaalida oo aad ka mid tahay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska bulshada soomaalida oo muddo badan burbur kusoo jirtay hal abuurka kow waxay uga qayb qaadan karaan marka hore waxa ay samaynayaan ee qoraal ah ama maansa ah inay noqoto wax toolmoon oo akhriya adduunba dadka horta badbaadinaya inta xumaanta laga fogaan karayo isku dirka qabaa'ilkana in laga fogaado waa tallaabada ugu horeysa waxaa kaloo looga qayb qaadan karaa bulshadii bulshadaynu bulsho oraahba iyo u badnayd in qoraallo badan la sameeyo oo suugaantiga dhaqanka ah oo dadka loo gudbiyo sidaasaa looga qayb qaadan karaa waayahay ismaaciil baan siinayaa waa mahadsan tahay anigu hal abuurada soomaalidu suugaantooda waa ay baaxad weyn tahay laakiin qaybaha aan ugu badanahay waa gabayada ayaan coriyaa waa gabayguna waxaa la yidhahdaa sayidi suugaan suugaanta soomaalida boqorkoodi boqorkoodi weeye xaqiiqatan way jiraan gabayo badan oo aan ka curiyey habka bulshada soomaalida loo dhisi lahaa gabay waxaa jira la yidhaahdo wax nooga tag shaqsiga soomaaliga ahay baan kula hadlayaa inuu wax nooga tago kolley inuu tagayo layskuma hayo wuu tegayaa maruu tagaba laakiin inuu wax nooga tago taarikhda reebto kan siyaasiga inuu siyaasad wanaagsan ka tagto kan abwaanka sidoo kale qorayaasha sidoo kale warbaahinta sidoo kale cid walba waxa ay markaa shaqadaas dalka dadka waxooga tagto sidoo kale waxyaabaha hadda aan waayahan ku mashquulsana waxaa kamid ah dhismada xarumo dhalinyaro xarumo dalsan la yiraho hadeertaan dhaqan ay ku saab gabayga noogu dhufo
gabaygii waxa uu oranayaa sida tan wala kala tago horumar baa loo tartamayaaye dayaxaba dadba tegay cirkana soo tallaabiyay ragba taba ha nololeed fahmo toosuu qabilay nimanba teknoloji casriya soo tijaabiyaye tamashlayn dadba samada tagi tirarli idaase waxayno ga soo tabinayaan tahanadoodey goglahaba kuwa soo tufayo gaaleeyay taariikhe inta tuuba dadweynaha kulmiday qaar tabca jiraye iminkay taaliifkeed wadaan caalamta mashlayn inta tuuba dadweynaha kulmiday qaar tabca jiraye iminkay taaliifkeed wadaan caalamta mashlayn wuxuu ka hadlayaa qofka biniaadanka marka hore in uu yahay qof bini aadana oo maskax muhiima ilaahay ku rakibay wax walbana xafidi karta tusaale maasha haddaan gabay ka soo qaato kale waxaa ka mid a dadkan goglahan aan wax ka baarayno ama wax gelinayno in qof soo alifay barahan bulshada lagu wada mashquulsan yahay dad baa soo tufay sidoo kale waxa way satellite-kan hawada toddoba sama la tagahayo dad baa soo tufay uu dheer yahayoo gabayga wuxuu kaloo tusaaleynayaa xoolaha tusaale wuxuu kasoo qaadeen dadkii baa soomaalida maadaama ay yaqaaniin xoolihii dhaqankii oo xataa markii dowladnimada looga hadlaya maandeeq loogu tusaaleynaya hal loogu tusaaleynayay waxaan ku tusaaleynayaa geeliyo waxaan leeyahay geelu isagu isagoo xoog inta aragta la eg yaa canugu yar inta soo xiriiriyo xer ku soo xiraya afrikaanka waxaad arkaysaa wax tusaale ugu soo qaadeen qof afrikaanaho tunku intaa la egya oo qof miskiina qof cadaanoo wax gooniya maskaxa u dheeri jirin u daba fadhiya noloshiisii oo ilaahayna subxana wa taala cid cid ou nolosha u hoosgeey male marka waxaan ka wadaa hala tashado waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa maxamed deeq cabdimadar maxamed soomaalidu maadaama muddo badan ay burbur iyo dagaalo sokaya kusoo jireen ma kula tahay in qoraalku uu yahay mid wax lagu bedeli karo ama wax looga bedeli karo maskaxda iyo dalkaba ha horta marka hore waxaan bogaadinayaa walaalaha reer hargeysa ama reer somalilan oo kacdoonkan hadda akhriska iyo qoraalka shan iyo tobankii sana hadda ugu dambeeyey aad u sameeyey taasoo hadda aada loogu dayday runtii meelo badan ay kasoo kacday bulsho markay wax akhriso waxbay ogaanaysaa rabbi subxaanah wa tacaala aayaddii ugu horreysay uu soo dejiyey akhri bay ahayd nebi maxamed salawaatullahi wasalaam oo ummi ah baa lagu yiri iqra bismi rabbika marka in wax la akhriyo ilbaxnimada weeyaan saasa waxa lagu ogaan karaa bulshadu marka akhriska uu dhaqankeeda noqdo si fudud baa wax loo gelin karaa marka cilmiyada kala duwanna way baranaysaa wax allaale wixii la raba bulshada in lagu dhisanaa akhriska loo marinaya dhallinyaradu sidee ayay uga faa'iideysan kartaa dadkan waaweyn ee hal abuurka leh waxaa looga faaideysan karaa horta kuwa hal abuuraya inay wax qoraan in qoraan la geliyo waa looga faaideysan karaa iftiinka hadda soo baxay waxaa weye dhalinyaro aada u badan ba hadda gabayda heesaha tirisa oo wax qorta dadka hadda wax qoraa dhalinyaro ubadayin boqol kiiba sagaashan marka kacaankii akhriska wuu soo noolaaday meel fiican buu marayaa markii ugu horeysay dowla degaanka soomaalida ee jigjiga waataan ku qabanay sanadkii hore xarwadii bugaagta ugu horeysay ee jigjiga lagu qabto waata lagu qabtay xarumo dhaqanna way ka samaysan yihiin naadiga curus baa ka mida naadiga akhriska iyo qoraalka curus oo wax badan qabtay oo dhalinyaro ku midowday ah waxaa kaloo jira macadka daraasaynta suugaanta iyo dhaqanka qamaan bulxan ismaaciil gabagii ama maansadii kugu saameynta badnaa ama bulshada ay aada uga falceliso ama aada isleedahay waxbuu bedelay ama maxaa ka mid aad iyo aad gabayo badanaa jira oo aan tiriyey laakiin gabaygaan isleeyahay waa uu ugu saameyn badnaa markaan eego waa adugu waxaan oran karaa waa laba gabay midna dhaqankii horeo aan tistoosa uga sheek sheekeynayo ayuu ka hadlahayey midna waxa uu ka hadlayaa qaabkan qofka wax nooga takiya hadda aan qaybta ku horeyd yartaa aan kusoo tirinay waana jeclaalaha inaan ku dhammaystiro kaas haddii aad awood wuxuu leeyahy waa la kala tago horumar baa loo tartamayaa iyo dayaxaba dad baa tegey cirkana soo tallaabiyey rag baa tabaha nololeed fahmoo toos u qaabilay niman baa teknoloji casriya soo tijaabiyey tamashlayn dad baa samada tegi tiirarli'idaase waxay nooga soo tabinayaan tahanadoodii goglahaba kuwaa soo tufayoo geliyey taariikhi inta tuba dadweynaha kulmiday qaar tabcaa jiray iminkay ta'liifkeed wadaan caalam tamashleyne tagto iyo timaadii wixii maanta kula taagan taariikhaha waxaa lagu qortaa aragti toolmoone itusoo itaabsiina waa loo tixgeliyaye bal wax uun inaad nooga tegi geli dastuurkaaga hadba nolosha taa doorataa tiirar kuu noqone tiigsiga ha dhigin meel sokoon tabaray kuu geyne wax ka tago tusaalena u noqo duulkan kugu teebsan waxa tamar ilaah kugu galladay tiro ma koobteene maskaxdan tayada lee tacliin tirilyan koobaysa mar hurdada ka soo toosi uun tacaddi waa ceebe oo intaan rabbiga tiisu iman maanka yara tuuji tabartiisa waa laga qarshay tabartiisa waa laga qarshay geel ma tabacdeene inta wiil yar awrtuxo tartiib uma taxaasheene rati weyn intuu tuu'iyena tanag ma saareene oo caynka kuma tooxiyeen kamana taaheene toobiyaha ma saareen ku neef toban jirkii wiile inta ceelka soo tubo biyaha kama hor taagteene geeloo tashaday iga wallon looba taliyeene dadka qaar tabtaasaa jiro dacad tacadi haystaaye qaxootiga markii aad afrikaan tu weynoo caddaan tuugayaa badane qaxootiga markii aad tagtaa toos u aragtaaye tinacadaaga wiil turuqyali inanta toolmoona inta kaara lagu tixo misena layn la wada taago tira koob la mariyaa bal inuu qaarta waansaday bal tusaale tobankaa malyuun oo dhulkii tabcday oon gaalo taakula ka sugin aadamana tuugin oo qaar tacliin sara bartee taliska loo dhiibay tii haba inaan lagu jireen waa tol la hubaay tabashooyin waa ay jiraan toos iyo xanuune balse qolo u toostay rabaan lana tacaashaaye markii taladu kaa waalacsan tahay caaqilkaa tago e aan taallo weyn kuu dhisnee tacabir noo muuj waxba gabayguu ila tagsane waxaan ku soo teeday ama reerka waa laga tagaa yaan lagaa tirine ama tiir dhan baa loo noqdaa tiigsii nololeede tacsi keli ha noo soo kordhine wax la taba noo tar ilaa goormaad hawshan soo waday Eh.
haalabuurka dhanka maasooyinka Eh, suugaantu hadde waxa weye markay kugu abuuranta oo ilaahay ku- hibo ku siiyey ay tahay eh, waxay ku xiran tahay eh, markaad bilowdo laakiin aas-aaskii markii dhallinyarada aan ahayn oo ciyaalka aan la joogay oo kale iyo waa kula kakaftami jiray inkastoo familkayguna oo wadagabi jirena dadku waa igu tuhmi jireen oo waa- waxay dhihi jireen aduu gabyaabaata ismaaciil gabaygiisa wuxuu soo xusuusiyey markuu awrka ka hadlayey iyo dhallinyarada iyo ilmaha yar siday u maamulayaan awrkana u yaryahay yaa gabay aan hadda ka hortiriyey baa waxaa ku jirtay een, muxuu ahaa caqliga u xoog badan haddii cudud la doonaa maroodiga cadhoolaha rag baa caymiyoo rare eh ee hadday talo culays uun ku go-in lama cileeyeene ictibaartu waa maanka oo caafimaad qaba anu marka halkaa waxaan ka tusayey maroodiga xoogaa leh waxa lagu maamulayo ee, waa garasho kale marka arrintu xoogun ma aha marka caqliga u xoog badan ha- ee, muxuu ahaa yaa- yaan tilmaamayaa Een, runtii ismaaciil dee waa een, hal abuure maansanyahan maansadiisuna ay mug leedahay dhallinyaradu isagoo kalena hadda aad bay usoo badanaysaa iftiin baa ii muuqda marka Baryihii hore- suugaanta soomaalida aada usoo kacayaan aad shan iyo tobankii sana hadda ugu dambeeyey isbedel badan baa xagga qoraalka iyo xagga maansooyinka weliba xitaa meelihii ugu badnaa ee la odhan jiray suugaantu aad uma ay jeclaan uma xiiseeyaan oo koonfurta ahayd yaa hadda gabdhihii baa maansoonaya laakiin suugaantu iska tiri ma ahan Een, sidee loo heli karaa suugaan een, habaysan oo tafatiran oo ka qayb qaadan karta ee, bedelka wax ka bedelka maskaxda soomaalida iyo aqoontuba maadaama dee bulshadu ay muddo badan dagaalo sokaya kusoo jirta Een, hadda waxaan leenahay wixii la tirin kara ha la tiriyo wixii la qori kara ha la qoro waa tallaabo hore loo qaaday waa lagala hufayaa marka horumar baa imaanaya waa lakala hufayaa waxaa imaanaya macaahidyaa la sameeyey oo suugaanta lagu barto ee, kuwa online jira oo oo lagu bixiyo marka way imaanaysaa laakiin horta marka hore suugaantu ha iska timaado ha la tiriyo wax fiicanna way ka soo baxayaan ismaaciil ma kuu muuqataa in dhallinyarada soomaalidu eh, gaar ahaana kuwa xiiseeya dhanka suugaanta ee waayadan damben isbedel uu ku yimid aad iyo aad waa waa jirtaa Eh, waxaa keenahaya adduunka horta waa ut- casri baa loo soo waa qaab hab casri ayaa bulshada usii dhismaysaa Eh, midda kale dadka badanaa duruufaha adduunka la kulma oo culeysyada badan la kulma Een, waxaa ku kalifaya in ay eh, isbedel badan ku yimaado waxaa ku kalifaya duruufta ay soo arkeen iyo culeysyada waxaa meesha ka soo baxa eh, dad oo haldoor ah ah kasoo dhexbaxa badana Eh, bulshada soomaaliyeed waa muddo badanay dhibaato kusoo jirta dhibaato waxay ahayd iyo wixii hore oo laisku haysan jiro qabiil qabiilka iyo waa la arka waxay leeyihiin marka bulshada waxaa moodaa sidii ummadan kale xataa ninkii aan markaasoo gebyin oo kale inuu u guuxayo sidii adduunkaas uula eh, tallaabo qaadi lahaa oo adduunka ula socon lahay oo dowladiisi dadkiisu ula socon lahaayeen ayuu qof walba ku fikiraya adduunkana waa horumaray adoo baadiyaha iyo duurkaada joogaad aqriskii iyo inaad wax fahanto oo adduunka la- caalamkii wuxuu noqday hal wadano noqda marka sida uu fakeraya ninka amerikaanka ah, adoo baadiyahadii jooga u fakeri kartaa Eh, waa aad iyo aad waa waa arrin su-aal fiican waa la- way ka qayb qaadan karaan Eh, kuwa tiriya iyo kuwa daneeya intuba horta qof walba waxaa la rabaa markii uu dad uu bulsho kasoo jeeda dhaqankeeda iyo suugaanteeda inuusan marnaba ka marnaanin Eh, dowladaha iyo qolyaha maamulada hayana inay siiyaan eh, hal- muhiimad siiyaan dadka ku howlan suugaanta iyo dhaqanka oo bulshada hanuuninteeda iyo wacyigelinteeda ku hanu- eh, ku- ku howlan dadka adeertaan oo kale abwaankan oo kale wuxuu ah intaasoo sano wuxuu ahaa qoraa wuxuu suugaanu kasoo shaqaynayey maanta oo kale in- inta boqol uu dhisayo dowladu ma dhisi karto xitaa marka waxaa loo baahan yahay dowladu inay ku kaalmeeyaan dadka noocaas oo kalea sidii bulshada u dhisi lahaayeen oo oo haldoor la siiyo oo muhiimad la siiyo oo qeybaha waxbarashadu muhiimad siiyaan isku- iskuullada iyo waxa lamidka oo kale ay siiyaan macalimiinta dadka noocan oo kale inay wax ka baraan iskuulladii oo kale waxyaaba badanaa dadka u gudbi- u gudbi kara laakiin haddii buug manhaj waddan kale laga keenay iskuullada inta la keenay ilmihii lagu baro oo dhaqankii iyo suugaantii soomaalidana ka maran ka turjumaya dhaqamo kale ilaa wadanku markuu qoro dejinayo manhajka waxbarashada dhaqankiisu ku dejinaya asaasalka oga dhigaya dhaqamo kale dadkan dadkan inta loo dhigi lahay macalimiinteennu ha noqdaan dadka dhaqanka iyo suugaanta ku howlan gabagabadii maxay tahay fariintiina u dambeysa Ee, horta fariinta ugu dambeysa waxaa weeyaan ee, teknolojiyadana cusub ee, faa'iidana way leedahay khasaarana way leedahay Ee, khasaarada waxaa ka mid a waatan hadda ka hor lahaa in badan oo aan caqli lahayn oo waxaa jirta wadata taleefon caqli leh waxay doonaan bay ku qorayaan marka waxay leeyihin waxarbana sugaangabyana dhaqankao dhan baa la baabiinaya marka waxaan leeyahay qofka sugaanyahanka ama hal abuurka ee wax qorayo waa inuu allihiisa oga cabsadaa waxa uu qorayo bulshadaana hadduusan waxba u taraynin waa inuusan waxba u dhimin gabagabadii waxaan ku gabagabeynayaa waa ilaahay subxana watacaala ummadda soomaaliyeed dhalinyarada weliba qolyaha sugaanta ku howlan garab fiican ilaahay ha siiyo ha guulaystaan waxyaabaha aad iyo aad qof walba waxaa laga yaabaa tii maalin nololeedka iyo noloshiisa asagoo la tacaalaya inuu culaysyo badan kala kulmahayo haddana bulshadiina waxtara uu rabi lahaa marka waxaan kula dardaarmaya bulshada soomaaliyeed dhaqankooda inay dib u eegaan qolyaha ku oo howlanna inay muhiimad siiyaan asalaamu calaykum aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed cabdi madar iyo ismaaciil geelle gabayre oo ka mid ah bahda hal abuurada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi waxaana ay igala qayb galayeen oo marti ay ku ahaayeen barnaamijka hibada iyo hal abuurka taniyo intayna ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah nabadgelyo
waa tahay haddii aan bal qodob wararkeeni ka mid aha aan soo qabto wararka ka imaanaya magaalada guraceel ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi dagaal uu ka dhacay maanta u dhexeeya laba qaybood oo ka kala tirsan ciidamada dowladda soomaaliya dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in dagaalka u dhexeeya booliiska degmada guraceel iyo ciidamada milatariga ee gorgor markana dhinacii heesaha waxaan soo qabanaya fanaanka kaskey codkaasi kaskey iyo heeska deeqa ayaan idaacaddeenni kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ah intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo